wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle cabdiraxmaan daahir guure karore ayaa magaalada beledweyne tobabar ugu soo gabagabeeyey qaar ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan oo muddo laba maalmood ah la barayay xalinta khilaafaadka xiritaanka tababarkan ayaa waxaa goobjoog ahaa xubno ka tirsan maamulka gobolka hiiraan wasaaradda arrimaha gudaha iyo odayaasha loo soo xiray tababarka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle cabdiraxmaan daahir guure karore ayaa odayaasha dhaqanka kula dardaarmay inay ku dadaalaan nabadaynta bulshada
kulankan waxaan u qabanay annagii saaxiibadeenna inaan helno akhyaar ka turjumi karta khilaafka ragaadiyey dalkan iyo caqabadaha ka jiro ogaada caqabad iyo qabyaalad labadaas qa waa dalka wax baabi'iyey caqabadaa dhacayso qofaa qof dilaa waa lagu kala faniinaa lama kala adeega karo waa la kala xayiran yahay qabyaalad anaa reer hebel anaa reer hebel wax la yidhaahdo oo geedaha kala saarayso asalkan waxaaso dhan cadaalad darra u ah marka waxa layaha saddexda caa la yidhaaha cadaalad darradaas iyo labada iyo labada qa qabyaaladda iyo qabiilka iyo cadaalad darra haddii cadaalad lahaay waxaso dhan maba dhaceenba qofaa laga yaabaa inuu wax dadkaan ay lahaayeen ama dadkaanu ka mudnaayeen wax ka xun ku samaynayo oo cadaalad darra ku samaynayo oo waxoodii maroogsanaayo oo dhibaato ku samaynayo qof waxaa laga yaabaa inuu qabiilka inuu ku noolaan kara aaminsan oo qabyaalad iska shaqaynayo hadduu odayay hadduu nin xoogan oo qoray layahaba inuu qabiilnimo wax ku heli karo oo qabyaaladaas isticmaalo raba war dadkan dowladnimadaa deeqdo nabaddaa deeqdo geed nabadaha deeqo odayaashiyaa tihiin dadka in loo kala warmo lama raba inay iswarsadaan la rabaa muhiimaddu waa in la iswarsado haddii xaafado xaafadda kale taleefon kula hadasho dhib u sheegto waxaa ka fiican in dadka koofida gashan oo isku yimaadiin oo dhaqanka guurtiga ah inay yidhaaheen waxaan ma mudnin warniyo hebelow kaama mudnine ilma adeertaada intaa aragto waxaan suuragal maahe deegaanka laga dhaafo ninkaa odagah oo yidhahdo war waxaan ciddiyaan kula noqona ha lay sugo ciddiis intuu u yara yidhahdo waxaan suuragal maahane dadka islaamka aan ka dhaafno hadday dowladdu tabardarra hayso oo tabaryaro dowladad jirto dowladay maxaa tahay horta dowladu waa shacabka waa dadka deegaanka intiinan qof haddii wax laga hadlaya saldhig aan teganad kuma jiro saldhigyaa jooga dowladdiaa joogto saaka qofka ugu horreeyo haddee xaafadda wax ka dhacaano qof qof dhib gaarsiiyo qofka dhibka geysta in salla gelgeel rabo maada hayse guri baa ku haysan kartaa ma gurigaa lagu hay karaa meesha lageyna waa salligii soo maaha salligiyaa jooga dowladdii tababarada noocan oo kale ayaa door muhiim ah ka qaadanayo sidii faham badan ay ugu heli lahaayeen odayaasha dhaqanka xalinta khilaafaadka inta badan soo kala dhexgala bulshada